بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب أقسام الكلام أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في النداء وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى إلى تمن ولعرض وغصم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضعي والعرفي waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa tafsiiru turuqaat fii nadmi alwaraqaat waxaan ka guda gelaynaa halkan abwaabtii usuulu fiqiga oo sheikhu uu labaatan ku sheegay baaban baaban aan u guda gelaynaa baabka koowaad waa baabka la yidhaahdo baabu aqsaami ilkalaam oo usuuliyiintu ay inta badan ku sheegaan ee usuulu fiqiga maadaama aan kalaamka iyo luqada waxyaabaa ku saabsan aan laga maarmaynin ayay baabulkalaam ku bilaabayaan aqsaamulkalaam wuxuu ihi shiikhu marka aqalumaa kii midka ugu yar oo rakabu ay iska saareen alkalaama kalaamka minhu isaga xaggiisa ismaani waa laba magac aw ismun wa ficlun ama waa ismi ficil wadalika karkabu oo kale wa ka qowlika irkabu aad tiraa irkabu kalaamka maxaa ugu yaroo iskaga yimaadaa waa aqalu maa yataalafu minhu lkalaam waa laba soo maaha ama waa isim laba isim ama waa isim iyo ficil laba isim sida haadaa zaydun oo kale haadaa waa mubtada zaydunna waa khabar waa laba isim ama zaydun qaa'iminoo laga yaabo in la yidhahdo qaa'iman waxaa ku jira maadaama ismi faacil uu yahay damiira u asturan oo ay kasii caddahay laba markii la yidhahdo isim markii laleeyahay haadaa qaa'imun oo kale yacni haadaa zaydun dheh haadaa zaydun laba isim waa iskaga yimaadaa se shuruuda kalaamka waxaa ka mid murakab yah waxyaaba iskaga imaanaa waa laba isim isim iyo ficilna waa iskaga yimaadaa iyadana waana badan tahay karkabuu oo kaleo shiiku yidhi irkabuu waa mithaalkii ficilkii iyo iyo isimkii irkabuu waa waawal jamacaha waa faacilkii waana isim ficilkuna waa maxay waa ficilkii aqalu maa kii midka midka ugu yar ay rakabuu iska saareen carabtu min alkalaama kalaamka minhu xaggiisa ismaani waa laba magac aw ismun wa ficlun ama waa ism iyo ficil karkabuu oo kale wadalika ka qowlika irkabuu muxuu mihaaliyey maanta wuxuu ku mihaaliyey ma laba ism amase waa ism ficil waa ism ficil kadaaka min ficlin wa xarfin wujida uu yidhi wujida waa la helay kadaaka saas oo kale min ficlin asagoo ah iyo wa xarfin asagoo ah wujida waa la helay hadalkii kadaaka asagoo saasoo wixii soo hormaroo kale ah oo min ficlin wa xarfin iska saara ficil iyo xaraf ficil iyo xaraf ma la yska saaraa mase la yskama saaro jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihin layskama saaro suurtagalna maa inuu iskaga yimaado ficil iyo xaraf keliya meel isim ka maqan yahay wax iskagama imaan karaan kalaam mufiidhuna ma imaan karo laakiin bacdi naxwiyiina waxay dhahaan iyo bacdi luqawiyiin waa layska saari karaa mihaalka markii mihaaliya la yidhaahdina waxay mihaaliyaan maa qaama iyo lam yaqum iyay mihaalinayaan maa qaama hal qaama zaydun maa qaama zaydun maa qaama le maa qaama ay dhahay maadu waa maxay waa xaraf waa naafiya qaaman waa ficil maadi lam yaqum lamtu waa waa xaraf yaqumna waa ficil mudaaric soo iskama fuulin he xaraf iyo ficil keliya soo iskama fuulin meesha naxwareedu intooda badan ay leeyihiin meeshaan waxa uu iska saaran yahay hadalku ma aha labadan keliyahe wax kalaa meesha ku jiro yaqum ficil mudaaric wa faacilu damiiru musafirun jawaasan taqdiiruhu huwa huwadaasuna waa isim marka meesha isimaa ku jira isimna wax kama maarmaan jumlo mufiidaahu isim kama maaranto maa qaamana waa saas oo kale maa qaama ay maa qaama huwa ku asturan wa jaaa min ismin wa xarfin fi nida wa jaaa waa yimid kalaamkii min ismin uu ka yimid iyo wa xarfin fi nida xaalu nidaha dhexdiisa ahaada yaa zaydu adehe yaa wa xarfu nida soo maha zayduna waa isim bas labadaas keliya markaad ku dhawaaqdo hadalku waa mufiid jumla mufiidaha aad iska meeshaan taalla yaa zaydu alle yaa waa xarfu nidaa marka waxay leeyihin labadaasaa uu iska fuuli karaa sidoo kale yaa oo xarfu nidaah iyo zayd oo isim ah sow ficil iyo iskaga fuulay leeyihiin iyo xaraf wuxuu dana iskaga fuuli karaa oo iskaga imaan karaa hadalku xaraf iyo isim sida yaa zaydun ayadana waa madhab marjuuxa madhabkaasu madhabka raajixa aho waa maxay oo madhabljumhuur ah in meeshaan uu ficil ku jiro oo yaa waa xarfu nidaa waxay naaib ka tahay adcu iyo ficilay u tahay unaadi iyo ficilay naaib ka tahay ficilay naaib ka tahay zaydu marka waa mabniyu cala dami fii maxali nasbina waa leeyahio munaaduhu asalkiisu waa maxay waa mafcuulun bihi waa mafcuulun bihi marka meeshaan ma yaallaan leh waxaas alaa kullin afarta suuradood sheikhu uu sheegay laba suuradood ka mid oo la isku waafaqsan yahay oo isimku inuu kalaamku inuu iska fuulo isim iyo laba isim ama uu iska fuulo isim iyo ficil laakiin inuu iska fuulo iskaga yimaado hadalku ficil iyo xaraf ama uu iskaga yimaado isim iyo xaraf waa masale la isku khilaafsan yahay wuxuu yihi marka shiiku wujida wujida alifta ku jirtaa waa maxay alfidlaaq wujida waa la helay kadaaka saas oo kale iyo wixiise hormaroo kale xaaluu yahay min ficlin wa xarfina laga helay isagoo iska saaran wa jaa-a waana yimid wujida waa la helay kalaamkii kadaaka saas oo kale isagoo ah min ficlin wa xarfin iska saaran wa jaa-a waa yimid haddana min ismin wa xarfin isagoo ka ahaaday fi nidaa xaaluu ahaaday nidaha dhexdiisa waqusima alkalaamu lilahbaari walamri wannahyi walistiqbaari uma alkalaamu haaniyan qad inqasam ilaa tamanin walicaradin waqasam kalaamku waxa uu yaro iska iskaga imaan karo marka sheekhii ka warramay wuxuu ka warramay haddana wax ku saabsan sheikhu raxmatullah calayh aqsaamu lkalaam aqsaamulkalaam dhowr ictibaar kalaamku leeyahay oo ku qaybsamo ictibaarka koobaad sheikhu wuxuu qeybiyey akhbaar iyo amar iyo nahyi iyo istikbaar akhbaarku waa jamcu khabar amarka iyo nahyigana waa la fahmaa alistiqbaarna waa maxay waa dalabulkhabari waa istifhaamkii waa istifhaamkii kadibna wuxuu yidhi mar labaad wuxuu u qaybsamaa ilaa tamanin walicaradin wa qasam laakiin sida raajixa waxaan dhan isku qaybay soo gelayaan oo laba shay oo asalhay kulligood soo wada gudagelayaan saasaana ka fiicnaa sheikhu inuu hadalka u qaybiyo horena aan usoo marnay ilaa khabarin wa inshaa'in habarku hadalku saas u qaybsamaa ilaa khabarin wa inshaa waxaana intaa soo wada gudagelaya habarku waa soo marnay waa maa yaxtamilu asidqa aw alkadiba lidaatihi maa yaxtamilu asidqa aw alkadiba lidaatih waa wax uun ixtimaali kara ninka waxa la yidhaahdo sidqiga iyo inay waxay run yihiin iyo inay been yihiin markii loo fiiriyo daatadooda markii la fiiriyo hadalkan daatadiisa markii la fiiriyo hadal ahaantiisa ee aan la fiirin biqadci nadari can qaa'ilihi yaa laga wadaa yani ciddii tidhi aan la fiirin ciddii tidhi aan la fiirin oo maalan qofaa waxay tidhi jaa-a zaydun zaydaa yimid zaydaa yimid waa lagala hor imaan karaa ma uusa imaanin ma uusa imaanin waxaasaan qabaa oo qofuu yidhi ma qabtid waa la dhihi karaa soo ma waa khabar waa wixii in la beeniyo iyo in la rumeeyo ama inay run noqdaan iyo inay been noqdaanoo qofka waa run ama waa been lagu dhihi karo ayaa waxaa la yidhahdaa khabarka bixaddi daatihana laga wadaa bixaddi daati markii loo fiiriyo iskii markii loo fiiriyo hadalka markii hadalhaantiisa la fiiriyo oo aan la fiirin cidda dhehe oo ilaa cidda dhehe haddii la yidhaahdo meeqo u qaybsamaa saddex u qaybsamaa alkhabaru min xaytu almuqbiri calaa halaaثati aqsaami way khabarun laa yaxtamilu ila sidqa huwa khabr اllahi subxaanaه wa tacaala wa khabru rasuulihi athaabiti canhu huwa khabru ila sidqa huwa khabar اllahi tacaala wa khabaru rasuulihi athaabiti maan dhehena wa khabaru rasuulihi atha khabarka wuxuu sifo ka yahay khabarka soo maa athaabitu canhu kaas marna ma ixtimaali karo in la beeneeyo ma ixtimaali karo in la rumeeyaa waajiba kan labaad waa khabarun laa yaxtamilu ila alkadiba ka khabari lmustaxiili sharcan aw caqlan kan saddexaad waa khabarun yaxtamilu sidqa aw ilkadiba waa ka akhbaari innaas baarta caadigaa wa waayo midkaas waa midka marka inta badan tacriifku dhacaad inshaauna waa maxay waa maa laa yaxtamilu alsidqa waalkadiba amarku waa ka mid marka amarka shiiku meeshan ku sheeg waa ka mid qum aa qofku ku tiri waa amar soo ma qum qofkaas ma waxaa kaaga furan beenaad sheegtay miyaa kaaga furan waa diiday waa kaaga furanta iyo waa yeela intaasaa kaaga furan laakiin qum qofku tiri beenloobaa taa dhihi maysa beenaad sheegta maxaa yeele qumaad tiriye maxaa beenta u sheegta khabarba qofku ma sheegin qofku hadeertaanu wax isagu inshaade isagaa wax curursaday qofkaani qum uu ku yidhi waaya nahyigu waa la mid laa tadkhulu lbeyta aluu yidhi laa tadkhulu lbeyta beytka ha gelin qofkaas amay kaaga furantaa runaad sheegaya beenaad sheegay maya waa inshaa waxaa la mid a istikbaarka istifhaamka darsigii maanta ma la akriyey ay qof ku tiri markaad hadhow darsiga ka baxday galabtaa qof ku timi darsigii ma la akriyey saaki beenloow aa taa ma dhehe ama runloow aa taa midna ma dhihi taqaanaheeda ee wax waaba inshaa eh waa wax qofka isagu min cindihi aw ka curiye sidqi iyo kadib midna ma ictimaali karto waxaa la mid a tamaniga sheekhu uu gadaal ka sheegi doono uu mar labaad qayb labaad uu ka dhigay tamaniga wax in la tamaniyo qof wax tamaniyey ama wuxuu mustaxiil ha noqdeen ama cusri ha ku jireen tamaniga maxaa la yidhahdaa dalabu maa fiihi cusrun dalabu tamani dalabu mustaxiili ow maa fiihi cusrun soo mustaxiilka laftigii lama tamaniyo waaya layta shabaaba yacuudu yowman oo kale layta shabaaba yacuudu yowma tamani shabaab miyaa kuusoo laabanaya dhallinyaranimo maa kuusoo noqone maya qofki marka wax tamanaaho saas fiicnaa leh heedaa leh saasaan jeclaa lahaa leh beenaad sheega isagana lama dhihi yaqaan iyo runaad sheega midna caradiguna waa saas bandhiga qofku ay wax bandhiga qofku ku boorine dalabun birifqin waay qofku qofka waxbuu ku boorine qasamkuna waa la mid alxalif dhaarta wallaahi aa qofka ku tiri ilaahan ku dhaartay qofka asaga hadda ilahay ku dhaartay dhaartaas uu ilahay ku dhaartay waa waa been ma dhihi taqaanid beenaad sheegtay ma dhihi taqaanid se qofka wax ma sheegine laakiin wallaahi inii la saadiqun hadduu yidhaah jawaabulqasamka maxaa la leeyahay wallaahi inii la saadiqun uu ku yidhi ama wallaahi inii facaltu kada wa kada shaygii uu ku dhaarto jawaabulqasamka ahaa ma khabar u noqaa mase inshaa wa jawaabulqasamku waa khabar iska fiiri jawaabulqasamku waa khabar se waxaad dhihi kartaa markuu yidhahdo wallaahi inii facaltu kada wa kada beenaad sheegay maa facalta kada aad dhihi karta been low aad dhihi karta aha ama waa runtaa waa anaa soo xaqiijiy aad dhihi karta laakiin tan hore oo ah wallaahida ah oo ilaahay uu ku dhaartay waa wax aan arrintaas ayso wax calaaqa arrintaas aan lalahayn waaya sheikhu marka wuxuu yidhi waqasamuu waqusima alkalaamu kalaamkii waa la qaybiyey lilahbaari yaa loo qaybiyey ee ila alahbaari walamri iyo walnahyi iyo walistiqbaari yaa loo qaybiyey alahbaar waa jamcu khabar inta kalena waxay soo gudagelaya saddexda kale waa maxay inshaa iyay soo gudagelaya marka kalaamku wuxuu u qaybsan yahay qaybta koobaad marka koobaad waxaa loo qaybinaa ilaa khabarin wa inshaa'in uma alkalaamu intaa kadibna kalaamku haaniyan mar labaad qad inqasam waa u qaybsamay ilaa tamanin walicarudin wa qasam waa u qaybsamay intaan kalaamuma qaybsamo ee wuxuu u qaybsamaa kalaamku khabar iyo inshaa intaana inshaa'iyay ka mid yihiin waa qayb inshaa'ii ka mid ah intaana waa qayb inshaa'ii ka mid ah waaya intaana waa qayb inshaa'ii ka mida marka marka culamada qaar waa ku daraan qaybta horey ku daraan yani waxay ku daraan amarka iyo nahyiga iyo istikbaarka iyo tamaniga iyo cardiga ay waxay ku daraan iyo qasamka qaarna inta horey ku ekeystaan marka maadaama ay saas dad ay kala qabaahu ay jiraan oo markii hore qaybtii qowlkii hore u ishaaray iyo qoladii amar iyo nahyi istikbaar wax ku joojinaysa qoladii intaan ku daraysana meeshaanu ku ishaaray lakiin wuxuu ka dhigay qayb labaad camal u ekeysiye lakiin qayb labaad maa sida saxiixa qayb labaad maa hadalka hadal sax maaha uma alkalaamu kalaamku haaniyan mar labaad qad inqasama waa qaybsamay ilaa tamanin walicarudin wa qasam sida saxiixaana waa maxay saddexdan waxay ka mid yihiin inshaa ay ka mid yihiin saddexdii hore iyo saddexdan amarkii iyo nahyigii istikbaarkii iyo saddexdaanuba inshaa ay soo gudagelayaan waxa marka meeshaan lagu sheegay lix waxau sheegay toddoba shiikhu toddobada hal midoo ka midu waa qayb waa khabarkee inta soo hartay waa maxay inta soo hartay waa inshaa inta soo hartay waa inshaa waaya insha markaad aad maqasho intii waxau u qaybsanaa dalabi iyo iyo hayru dalabi inshaa wuxuuna u badan yahay wax dalab ku jiro u badan yahay wax dalab ku jiro waxaan dalab ku jirinba waa iska kooban yihiin inshaa ah sida xalifka oo kale iyo qasamka dha kuma jiro xali kuma jiro dalab kuma jiro iyo sidoo kale alfaada loogu talagalay madxiga iyo demiga nicma iyo bisa iyo dalab kuma jiro ayagana laakiin waxa kale oo hadda aan sheegnoo dhan kulli dalabaa ku jira oo inshaa ah amarka nahyiga istiqbaarka tamaniga cardiga markii qasamka laga reebay inta kale waxaa ku jira dalabaa ku jira marka inshaa ah waxa u qaybsamaa labadaas qaybood dalabi iyo iyo hayru talabi aarka inshaauna waa maxay aarka inshaa ah waa alabi yani wax dalab ku jira waay waxbaa la yskaga dalbaa wa haalian إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم مرسد هذا يرشيخ وحو أحا قيب سما هذلك وحو قيب سما إلى مجاز وإلى حقيقة مرسد حاد ميا سيدة حقيقة دا مسوا مر لباد حقان مرسيه هنا مر لباد وحقيقة وإلا وحور اسكو قيبي أهاين هل مر قيب سن أو قيب سما هذلك ووها وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة أو غيب سماء وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم هذا الكوع كلو قيب سماء ليري حقيقي مجاز حقيقي مجاز وحبضنا سومرت عقيدة وانو سومرت سور فقه وانو سومرت حقيقي مجاز هذا الكائن لو قيبيه وحي باللابة قرنجي سدحادي باللابة اي وحرو جري جري ما inays hore u jiri jirinna khilaaf kama jiro saas in hadalka loo qaybsho qarnigii saddexaad ka horna ma bilaaban sidoo kale wixii bilaabay layskuma hayo inay ahayeen ahlulbidac ee ahlu sunna aysa ahay aysa ahayn ahlubidacay ahaayeen wixii bilaabay dantii ay kala hayeenna dan fiican maahaneenoo dan guracanay aheedoo adilada in badan sifooyinka ilaahi subxaana wa tacaala iyo asmaada ku saabsan ay ahayd in la yidhaahdo waa majaasoo xaqiiqo loolama jeedo majaaskaana waagi dambe bala ka timid xaqiiqa iyo majaas hadalka in loo qaybsho belaa ka timid kufriyaad a inta la sameeyo ama la yidhaahdo a waxaa la leeyahay xaqiiqo maahana waa majaaz xaqiiqada ulama jeedo sida xaqiiqada loolama jeedo waxaa tidhaha marka hada min jumlati taqsiimaat hada min jumlati التaqsiimaat alati axdaatha اlmuctazila axdaatha اlmuctazila iyo اlfirqaة اlmuctazila qaala bacd اlculamaa wa qaala bacd اlculamaa إن غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز إن غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع بدع وتطرقوا بذلك وتطرقوا بذلك إلى تعريف الكلم عن مواضعه ilى taxriif اlkalimi can mawaadicihi waxaan marka waxa isticmaalaadka waxa isticmaalaha waa nimanka la yidhaahdo ahlubidacaa bilaabay markii dambena hadi waxayba keeneen inay hadallada iyo diinta ilaahay ay ku taxriifiyaan ilaa xumaantiisu waxay gaartay ilaa culammada qaar ay u baxshaan daaquud u baxshaan daaquud ay u baxshaan sida sheekha la yidhaahdo ibnu taymiya o kale raxmat ullah caleyh marka majaasku xaqiiqadu waxa waaye waa in shaygan wixii loogu talagalay loo isticmaalo majaaskuna waa shaygii wixii loogu talagalay waxaana in loo isticmaalo ashyaadan marka hadalku ma ku jiraan mase kuma jiraanoo hadalku saan uu qaybsamaa oo majaasku luqada ma laga helaa mase lagama helo meeqo qowlaa ku jirtoon soo marnay saddex qowl ana almajaaz waaqicun fi lqur'aani wa fi lluqa waana madhabka culimmada intooda badan kan labaad waa cagsigiisa inuusan qur-aanka iyo sunnada uusan ku jirin أنه ليس واقعا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية ولا في اللغة العربية وايه مذهبك سدحات وتفريق كلا سارت إنوسا قرآن كي سنة كتيرين لكن أو كتيرو اللقاء أو لقى هيلي كرو اللقاء لقى هيلي كرو وايه علمada markay yidhaahdaa majaas ma jiro alfaadda mararka qaar asad oo kale oo qof bini aadana lagu magacaabaayo maxay leeyihiin waa usluub min asaaliib luqa waayay leeyihiin asaaliib luqa sida ah asaaliibta saas marna saatana loo isticmaalayo qofka waxaa laga fiirinaa inuu gees yahay wax lamida looga fiirina marna saasaa loo isticmaalay leeyihin asaaliibta kale gagadisan waaye wax majaas la yidhaha meeshan kuma jiraan waaya sheikhu marka wuxuu yidhi wathaalian mar saddexaad hadalku waa qaybsamaa ilaa majaazin u qaybsamaa wa ilaa xaqiiqatin u qaybsamaa wa xadduhaa xadkeeduna yuu yaha waxa xadkeeda la sheegaa wa xadduhaa ayada xadkeeda iyo tacriifkeedu ayadu yay taha xaqiiqada waa haa iska fiirsha wa xadduhaa xaqiiqada xadkeeda iyo tacriifkeedu mastucmila waa wixii la isticmaalo oo min daaka kalaamka ka ahaaday fii mawduucihi ay fii ma wudica lahu fii luqati alcarabi ibtidaa'an في موضوعه ساسا لغا وضع فيما وضع له في لغة العرب ابتداء وحي عربت مركه hore u dajiyeen wixii loo isticmaalo xaqiiqada laba tacriifa lagu tacriifiyaa tacriifka koobaad waa isticmaalu lafdi فيما وضع له يعني ابتداء فيما وضعته فيما وضعت له العرب ابتداء wixii carabu marka hore u dajiyeen ugu tala galeen shayga markii loo isticmaalo xaqiiqa la yidhahdaa xaqiiqa la yidhahdaa intaas waxaan ahayn markii loo isticmaalana xaqiiqo lama yidhaahay waa majaaz wixii carabu ay u aqoon jirtay shaygaan asalkii carbeed waxay u aqoon jireen markii loo isticmaalo waa xaqiiqo waxaas waxaan ahayn markii loo isticmaalana xaqiiqo mahan waa majaaz markii qowlkaan la qabto xaqiiqadu qaybsami maydo kulligeedu waa xaqiiqa luqawiya laakiin sharciya iyo curfiya ku jiri maydo maqowlkan markii tacriifkan markii la raaco u qaybsamay maydo tacriifka labaad waa maxay waqiila waxaa la yidhi maa yajrii waa wixii soconaya maa waa lafdigii yajrii ee yustacmalu loo isticmaalayo soconaya khitaaban asagoo ah khitaaban ay waqaca atakhaatub biha wain lam yabqa calaa mawdicihi alsli khitaaban wixii asagoo soconaya fi istilaaxin istilaax ku soconayo qudima la hormariyey isilaaxin mutaqadim tacriifka labaad waa maxay oo ay bahashaanu leedahay xaqiiqadu ay leedahay hiya lafdu lmustalaxu calayhi awalan waay awalan yani fi zamani almaadi waa shaygii hadda ka hor xilligan wax ka horeeya dadku ay isku waafaqeen in saatan loo isticmaalo saatan isku warsadaan oo iskula khitaabeen wixii dadba hadda ka hor ay isku waafaqeen isticmaalkiisa saatan in loo isticmaal ah shaygii isticmaal isticmaalkiisaba hadda ka hor la isku waafaqay oo hadda ka hor la isticmaalay shaygii saatan hadda adugu aad rabto inaad u isticmaasho hadda ka hor loo isticmaalay waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa xaqiiqa la yidhaahdaa xaqiiqa la yidhaahdaa waxaa isku waafaqay luqawiinta ha noqdeen oo saasuu isticmaalay ama ahlu sharcigu ha noqdeen oo sharcigu ha u isticmaalo ama ahlu curfigu ha u isticmaaleen wixii rab ha u isticmaaleen shayga marba haddiiba dadku ayba ay dadka agtooda uu ku shuroobay saatan in loo isticmaalo oo dad dadka ka miduhu hadda ka hor mustaqbalkii hore yacni zamankii hore dad dadka ka miduhu ay saatan isku waafaqeen inay u isticmaalaan dadku nuucay rabaan ha ahaadeen oo dadka ka yihiin waxaa la leeyahay shaygaas xaqiiqa waaya laleeyahy shaygaas waa xaqiiqa laleeyahy tacriifkan damba markii la fiiriyo laakiin xaqiiqadu waa qaybsana markaan qaybsan qaybtu xaqiiqadu tacriifkaan soo hosgeli oo luqawiya markii laleeyahay waxaa laga wadaa ahlu luqa saatan u yaqaana soo maa sharciya waayana markii laleeyahay waxaa laga wadaa ahlu sharciga ama sharcigaa saatan u yaqaana curfiya waaye markii laleeyahana ahlu curfigaa saatan u yaqaana iyo dhaqanka dadka saatan u baxshay saasaalee waaya wa qiila waxaa la yidhi ma yani markii laga hadlaayo tacriifka wax baasha la yidhaahdo xaqiiqada maa waa shaygii iyo lafdigii yajrii soconaya khitaaban asagoo ah fi istilaaxin istilaax iyo heshiis qudima la hormariyey ee mutaqadim ah hadda ka hor shaygaan saatan in loo isticmaalo haddiiba lagu heshiiyey waa xaqiiqo sheegaas shaygan saatan ha loo isticmaalo haddii hadda ka horba lagu heshiiyey xaqiiqo waa sheegan intaas waa la fahma soo ma waxa ku heshiiyaha ama ahlu luqa ha noqdeen ama ahlu curfi ha noqdeen ama sharciga dhexdiisa ha noqoteen heshiiskana lagama wado in inta shir la qabtay dadku isku yimaadeen la yidhi saasaa noo ballan ah ama warqada la iska saxiixay maaha heshiisku laakiin waxaa ka caanbaxay ahlu luqada agtooda shaygan saas loo isticmaalo waa xaqiiqa luqawiyaan leenna sharciga agtiisa waxaa caanbaxday shaygan insaan loo isticmaalo maalan asalaah fi sharci markaan joogno maxaan leenaha ama fi luqa markii asalaah la joogo maxaan leenahay waa adducaa ducaa waay ahlu luqadu saasay ducaa ay salaada u yaqaanaan haddaad aragto abyaaddii jaahiliyada maalan aad ku aragto salaad salaad ku aragto macnaheeda maxaa ku fasire adducaa ad ku fasire haddii sharciga aad salaad ku aragto waa aqiimu salaa haddii la yidhaahdo oo salaad aad ku aragto ama aad aragto laa yaqbal llahu salaata axadikum laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada'a ma waxaad ku fasiraya axadkiin ducadiisa ilaahay ma aqbalahayo ilaa uu ka weyse qaata miyaa lagu fasiraa maya waxaa lagu fasiraa aslan iyadoo luqa ahaa jirtay luqada ahaa jirtay salaadu iyadoo ahaa jirtay adducaa aan maanta waxaan ku fasiraynaa salaadii caadiga ahayd oo allahu akbarta ka bilaabatay oo assalaamu calaykum ku dhammaanaysa ayaa lagu fasiraa sababtu waa maxay waxa isticmaalaha waa sharcigii waay sharciga loo isticmaalay sharciga dhexdiisana waxaa caan ah oo la yaqaanaa in asalaah loo isticmaalo salaada caadigaan loo isticmaalo waaya curfiga markaad joogtana wixii shaygaas curfiga looga yaqaano dhaqanka dadka waxay shayga u yaqaanaan aad ugu celinaya marka curfiga la joogo a xaqiiqo ah a xaqiiqa maalan daabba oo kale curfiga dadka qaarkood daabba aslan waxaa sharciga u yaqaanaa daabada iyo luqadaba waxaa la yidhaahdaa kullu maa yadubu cala alardi yani kullu makhluuqin waa daabba laakiin ahlu curfigu in badanoo ka mida waxay u yaqaanaan dawaati alarbacay u yaqaanaan afar waxay ku farandug leeyihin daabba la leeyahay daaba ilaahay ou saas haddii qofu dadka kamidu marka ay ku tiraa hadda waxaa tahay daaba ilahay u gargaaraa tahay hebelow daaba ilahay u gargaaraa tahay hadday ku tiraahdo ushaada la baxayo tooreydaada maxaa yeele maxaa yacayda dhehe bal qaarkood ahlu curfigu daabada waxay u yaqaanaan dameerka weliba tiisa dhadigay u yaqaanaan dameerka midiisa midda dhadiga dameerka ataanka ay waxay u yaqaanaan daaba u yaqaanaan kan lab anke muunka uma yaqaanaan haddad marka hadda qof ku tiraahda daabbaa tahay waad ku saxan tahay markii la fiiriyo ee luqada markii la fiiriyo iyo sharcan markii la fiiriyo daabo waata laakiin dadkii madaabay ku yaqaanaan he madaabay saas u yaqaanaan curfiga marka waa lagu dhaqmaa laftigiisu marka waa noo imaan doontaa curfiga waa la fiirinaa curfiga waxba bedeli kara yani sheegan curfan wax loo yaqaano saas maaha hadda laakiin marka ashyaadaas kulligood waa maxay salaadu markii duca loo isticmaala cinda ahli luqa waa maxay ma xaqiiqa mase waa majaas maadaama dad hadda kahor ku heshiiyeen maxaan leenahay oo dad luqawiyiinuhu ay saas u yaqaaneen hadda ka hor salaad in duca loo yaqaano maxaan dhahaynaa xaqiiqo waan leenahay markaan tacriifkan damba fiirino waayahay salaada markii sharcan la fiiriyo inay tahay salaadan ku bilaabata takbiirta kuna dhammaata salaamo naqsigana xaqiiqa maan ku magacaabaynaa tacriifka labaad ma xaqiiqaan ku magacaabaynaa mase majaasaan ku magacaabaynaa xaqiiqaan ku magacaabaynaa se sharcigaa saas u yaqaane laakiin tacriifkii hore markii la fiiriyo tacriifkii hore markii la fiiriyo salaaddu maxay soo gudageli tacriifkii hore ahay oo lafd lwadc isticmaalu lafdi fi ma wudica lahu fi luqa alcarabiya markii la yidhahdo salaadu oo loo isticmaalay salaadan caadigaa maay maxay noqone majaasay noqone ee xaqiiqa noqon mayso waayahay daabada curfiga markii loo fiiriyo curfiga markii loo fiiriyo daabada curfiga markii loo fiiriyo waxaa loo yaqaana dawaati alarbac markii la yidhaahdo aa la yidhahdaa daaba markaan idhaah labada tacriif aan u fiirino tacriifkii hore ma majaasa mase waa xaqiiqo tacriifkii hore waa wixii luqada ku saabsan bes alxaqiiqa luqawiya waxa la yidhahdo keliyaha xaqiiqo noqaa daabaduna markaan curfiga markii la joogo xaqiiqadeedu ma xaqiiqa luqawiya mase waa xaqiiqa curfiya waa xaqiiqa curfiya marka waxay noqoe majaasay noqone laakiin markaan fiirino tacriifka labaad markaan fiirino oo ah dad hadda ka hor arrintan saas u yaqaanay inay jireen in xaqiiqo la yidhaahdo in daabada lagu magacaabo waxa farandugleeya ama afarta lugood leh xaqiiqay noqeehe majaas ma noqonayso calaa kullin tacriifkan labaad xoogaa waxaad moodaa inuu xaqiiqada baahinayo meesha kii hore xaqiiqadu ay koobneed kan xaqiiqadaa baahasa baahsamaysa sharcan wixii la isticmaalo o dhan sharcigu so wuxuu wax u yaqaano o dhan waa xaqiiqo saasuu u yaqaana u xaqiiqo ku yihiin luqadaba saas yaan loo aqoone curfigu iyo ahlu curfigu waxay yaqaanaan oo sheegay waxay say shayga u yaqaanaan oo shayga inay lagu magacaabo ay u barteen xaqiiqo waayaan leenahay sharcan wa luqatan yaanba loo aqoon saas yaanba loo aqoon markaas majaasku waa yaraana tacriifkan labaad markii la qaato xaqiiqada loo qaato majaasku waa yaraana meesha tacriifkii hore haddii la qaato majaasku uu noqonaa daad wararaca u noqonaa wuxuubaad majaasi u badanahay wa haalian mar saddexaad hadalku waa qaybsamaa ilaa majaazin wa ilaa xaqiiqatin u qaybsamaa waxadduhaa xaqiiqada xadkeeda iyo tacriifkeedu mastucmila wixii la isticmaalay oo min daaka kaas kalaamka ka ahaaday fii mawduucihi mawduuciisa loo isticmaalo fii maa wadica lahu loo isticmaalay fi luqa alcarabiya wa qiila ma waxaa kaloo la yidhi kaas waa tacriif tacriifkaas marka waxaan nidhi haddaan qaadanno waa tacriifka gaaban oo inta badanna caamka ah laakiin waxaa nagu badanaya majaaskaa badanaya xaqaa'iqduna waa yaraanayaan oo hal xaqiiqa soo gudagelaya alxaqiiqa luqawiya bes tacriifka labaad waa maxay waqiila ma waa lafdigiyaa la yidhi yajri yani waqiila waxaa la yidhi ma waa lafdi xaqiiqadu yajrii soconaya khitaaban isagoo ah oo la isticmaalay isagoo khitaab ah khitaaban yani oo layskula khitaabayo fi istilaaxin istilaax dhexdii layskula khitaabayo qudima la hormariyey haddiiba hadda ka hor layskula khitaabay sheegan ood iskula khitaabi jireenoo dad hadalkood ay ahayd dadkaasu ama ahlu luqa ha noqdeen ama sharciga ha ahaado dhexdiisa ama ahlu curfi ha noqdeene waxaan leenahay sheegaas waa xaqiiqaan leenahay sheegii marba annaga naga horreeyaba in saatan loo isticmaalo isticmaal walbo annaga naga horreeya horta na dhacay waxaan leenahay waa isticmaalkaasi waa xaqiiqa lafdiga xaqiiqu ku yahay wixii aan isticmaalkaas aan ahayn isticmaaladii hore waxaan ahayn oo ama luqada ku qotumin ama sharcigaan ku qotumin ama aan curfiga ku qotumin ee sheegan ama lafdigan loo isticmaalana maxaan dhehaynaa majaas waayaan leenahay waayahay aqsaamuhaa alaaatun sharciyu wluqawiyu lwadci wlcurfiyu aqsaamuhaa ay aqsaamu lxaqiiqa alaaatun waa saddex sharciyun ay shayun sharciyun ama qismun sharciyun qismi sharciga loo nisbeeyey xaqiiqa sharciya waa xaqiiqadan waa salaada iyo oo adda duca aan laga wadin ee salaada caadigaa laga wado xajka alxaju luqatan waa maxay alqasdu waa laakiin sharcan waa qasdun maqsuus soo maa waa qasdi un gaarhoo sifooyinka gaarkaa leh waayahay xaqiiqa sharciya dheh wاlluqawiyu اlwadci ay wاlwadcu اlluqawiyu wاlwadcu اlluqawiyu waa min idaafati الsifati ila اlmawsuufi waa wاlwadcu اlluqawiyu adheh wadcigii luqawiga ahaa wadcigii luqawiga ah saasa asalku ahay walwadcu wadcigii dejintii alluqawiyu luqada loo nisbeeyey kadibna labadooda la kala hormariyey markaasaa layskuna idaafeeyo waxaa la yidhi walluqawiyu lwadci aa la yidhi waa tii ahayd xaqiiqadii luqawiyada ahayd walcurfiyu iyo walqismu alcurfiyu iyo ismi qismi curfi ah iyo qeyb curfi ah oo curfiga loo nisbeeyey ayay u qaybsantaa xaqiiqadu calaa kullin xaqiiqadu meeqa tacriifay leedahay laba tacriifay leedahay tacriifka koowaad isticmaalu lafdi fii ma wadica lahu waa isticmaalu lafdi fii ma wadica lahu isticmaalka labaad ama tacriifka labaadna waxaad dhihi kartaa hiya lafdu lmusطalaxu calayhi hiya lafdu lmusطalaxu calayhi awalan waa la dhihi karaa awalan yani waa waa mar horaa laga wadaa labadaas marka istilaax istilaax waxaa jira markii la qaato ama labada tacriif dheh tacriif waxaa jira markii la qaato majaaska uu badanayo xaqaa'iqduna ama xaqaa'iqduna ayba kusoo koomaayeen hal xaqiiqa kusoo koomayso waa tacriifka hore xaqiiqada waxay noqone xaqiiqa luqawiya bis tacriifka labaad laakiin haddii lagu tacriifiyo xaqiiqada xaqaa'iqaa imaanaysa oo xaqiiqadu waxay xaqaa'iqdu waxay xaqiiqadu waxay qaybsamay ilaa xaqaa'iq ilaa xaqiiqatin luqawiya wa ilaa xaqiiqatin sharciya wa ilaa xaqiiqatin curfiya majaaskuna markaas waa yaraanaa majaaskuna markaas waa yaraanaa wixii marka waxaa laga wadaa wax uun hadda ka hor isticmaalayo ee jiraanoo iskula hadlayo lafdigii hadda ka hor sidaa hadda aada u rabto lafdigii lafdigan haddii hadda ka horba si loo isticmaalay ciddii rabtaa ha u isticmaashee sidaas loo isticmaalay xaqiiqu ku yahay intaas waa la fahma soo maa sidaas loo isticmaalay xaqiiqu ku xaqiiqu ku yahay si aan loo isticmaalin hadda ka hor oo cid u isticmaasha aysa jirin hadda ka horna oon sharciga looga isticmaalin ama curfiga looga isticmaalin ama luqada aan looga isticmaalin haddii loo isticmaalana waxuu noqonaa lafdigii majaaz uu noqonaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waaclamu billahi altawfiiq